In ka badan kun iyo lix boqol oo arday ayaa maanta u fariistay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee deegaanada maamulka Hirshabelle, kaasi oo ay qaadayso Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Goobaha lagu qaadayay imtixaanka fasalka afraad ee magaalada ayaa waxaa ku sugnaa ciidamada booliska Hirshabelle oo amniga xaqiijinayay waxaana sidoo kale joogay xubno kormeerayaal ah oo ka socday Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya iyo tan Hirshabelle. Sahar Cabdiraxmaan Maxamed oo ah maamo afartan iyo dhowr jir ah ayaa ka mid ahayd ardaydii maanta imtixaanka ku gashay magaalada Jowhar waxaana ay ka hadashay sida uu yahay dareenkeeda.
maasha allah waxaan ku murugsanahay bamala warqadaana noo keenay waabana soo martay manhajkaa kusoo qaadanay buugaag oo waxaana noo keenay daabacsan waa su-aal iyo jawaab adiga iska akhrisid haddaad dadaali waaysa adigaa kuu taashaa maahina su-aal iyo jawaabaana noo keenay guryahay nooga wada jireen waa akhrisaniin warqadan haddaanba arkay waxay ila tahay male waaba waa kas waa bilaabayba hadda ma fahanteen hadda idaacadda imaadima waa bilaab waaba akhriyo waayaba inta kalena saasaa u fududahay maxaa yeela dhe waxaan wax lagu soo wax lasoo koobay lasoo loogu soo fikri maayna iska bara ma ahayn macalimiinta waa imaanayan waxaa le buwaagtaana la keenay suugtaa la wadayaasha waa lasoo gataa warqad yaroo teebana haysana waa kas labada kun tumi saddexdii waxaana jiray afartan sano haddana sanadkan waxaa ii tahay afartan iyo sideed sano sideed sanaan dhigtaa macalimiin qabrad leh aad iyo aad ii kolkooli dad waxgarad eh wafdi oo imaanaya oo dhammaanaynin buwaag waanana siyaa qalin waanana sii hataa shoobinka oo micnaha kareemaha iyo waxaas hoosta waana nagu soo geliyey aad iyo aad anakoo faraxsan ayaan kusoo baxnay haddana waxaan rajaynaynaa dowladda inaa noo samayso dad ani iilama dhaho saddex boqol ayaa joogto oo wax la-aan lasoo barbaariyo oo wax lasoo bari hadda aan kula fadhiy dadaa ila fadhiya oo maanta haddii qalin jibiyaan iska bax magaalada gashay ay dhahdeen daabuum ogi wax kale uma diyaarsan maxay qaban karaan waxay haystaan malaha shalay sidii gacanta nooga qabateen maantan inaa nooga haysiinaan rabnaa waxaan u baahannahay jaamacad sidinka gaari lahayn aniga hadafkeyga wuxuu yahay hadda inaan umulisina qodabo gabdhaha hadda soo baxayaan oo dhalaayaan inaa micnaha dhalow waa soo ogaaday waxa yahay waa ogahay foosha intay ku kooban tahay waa ogaha ma aho waxaan rabaa inaan umulisina qada gacantana iga qabatiin Cabdulaahi Abuukar Xuseen wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka Hirshabelle ayaa daafuray imtixaanka isagoo ardayda u rajeeyay inay guuleystaan maanta oo taariikhdu ay tahay sagaal iyo labaatanka bisha meey laba kun iyo kow iyo labaatan oo maalin sabti ah waxaa farxad u ah dowlad goboleedka hirshabeelle wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka hirshabeelle in ay laga daafuro imtixaankii foomfoorka uuna daafuro madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle mudane yuusuf dabageed uu ka furo degmada beledweyne anigana anoo wakiilka ah madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka in anoo ah wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka hirshabelle inaan ka daafuro imtixaankaas magaalada jowhar oo ah caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle aad iyo aadaan ugu faraxsannahay waxaan ilaahay subxana wa tacaala uga rajaynaynaa ardaydeenna imtixaanka u fadhiisanayso ee tiradooda ay gaarayso kun iyo toddoba boqol oo arday wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sanad walba qaada imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare